inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa u geeriyootay xanuunka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada baraawe gobolka shabeellaha hoose isbitaalka jiilaan ee ku yaala magaalada baraawe ayaa waxaa jiifa bukaano soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaasoo lala tacaalayo xaaladooda caafimaad doctor sayid cali oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada baraawe gaar ahaan isbitaalka aljiilaani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cudurka uu ka dilaacay magaalada baraawe iyo waxaa keeni kara xanuunka isagoona sheegay inuu soo ritay ugu yaraan lix ruux oo ay u geeriyoodeen isla xanuunkani run ahaantii xaaladahaas way jiraan oo maalmahan maaragtay xaalada noocaas oo kale isbuucii ugu horeeyey sida inuu infection dilaaca camal wax noocaas oo kale aan u maleynaynay laakiin wixii xaaladahi hadda waa iska bedeleen oo maaragtay marka hore caruur keliyaan arkaynay hadda dad waaweyn iyo caruur intaba isugu jiraan oo waxaana loo keenayaa iyagoo maaragtay runtii xaaladda acute watery diyaariga loo yaqaano lagu arkaayo calaamadahoodii qofkii inuu maaragtay saddex mar uu isku xig inuu shumo kadibna haddana matagi uu bilaabo oo qofkii waxaa lagu keenaya isagoo aada u fuuqbaxsan marka way jirta xaaladahaas ilaa isbuucan iyo isbuucii ka horeeyaba xaaladahaas waa la kulanaa waana jiraan cusmaan run ahaantii haa cusmaan waa jiraan ilaa hadda waxaa aniga aan ka warhayaa ilaa iyo xaalado gaarayo afar xaaladood ilaa ilaa afar xaaladood aan ku dhihi karaa oo ilmo ah oo xaaladahaas maaragtay noocaas u gooriyoobay u dhintay sida maaragtay m c h ka iyo xaafad gudaheeda oo sidoo kale aan ka warhayno ilmo markaas naloo wacay oo laleeyahay xaaladaasi ku jiraan markaan tagnayna wixii aan maaragtay caawinaadii hore ee fast aidka aan u sameynay ee kadibna maaragtay ilmihii sidii u gurin waa jiraan xaalada oo maaragtay dhimasho ayaa jiraan mar walba waxaa muhiim ah in lagu dadaalo wax loo yaqaano hyogene wax loo yaqaano ama ah nadaafadda wax loo yaqaano in aada loogu dadaalo raashinka la karinaya in si fiican lasaga kariyo sida khaasatan hilibka qudaarta markii in lasaga dhaqo si fiican loo dhaqo loo hagaajiyo loo nadiifiyo sidoo kale markii suuliga la isticmaalo kale ilmaha marka saxrada laga dhaqo kale in gacmaha saabuun iyo oomo wax fiican lagu dhaqo guryaha sidoo kale nadaafadda aad in loogu dadaalo oo si fiican koloriinka iyo ditoolka waxyaalaha maaragtay nadaafadda loo isticmaalo in aada loogu isticmaalo wacyigelin badan in la sameeyo bulshada in aada loo wacyigeliyo oo maaragtay oo laga wacyigeliyo qaabka cudurka uu faafo maxaa yeelay cudurkan wuxuu ku faafaya contact hataa wuu ku faafaya qofka haddii qof qaba oo qofka kale maarata u dhawaado ama shubankiisa ama maarata dhacaanka jirkiisa u dhawaado wuu qaadi karaa wallahi cusmaan horta anaga bahda caafimaad haddaan nahay khaasatan aniga dhakhaatiirta hadda aniga dhakhtarkan maaragtay isbitaalkan privatka shaqadani waxay ku egtahay horta bukaanada inaan maarata la dhiil gareyno maaragtay aan ka fikirno xaaladahooda waxooda laakiin wixii ku saabsan in la ogaado xaaladan inay intay hataa in la hubiyo wax wasaarada maaragtay runtii iyo dad baa ku magacaaban oo mas-uuliyiin baa jooga degmada